Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan oo noloshooda ka maareeya iibinta hilibka xoolaha noocyadiisa kala duwan. Haweenkan ayaa iibiya hilibka lo'da, ariga iyo geela waxaana lacagta halkaasi kasoo gasha ay ku maareeyaan noloshooda. Qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada hilibka xoolaha ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyey sida ay noloshooda uga maareeyaan ganacsigan iyo caqabadaha ay kala kulmaan.
jamiile cabdi salaadaa laydhahaa suuqa daraawiishtaa fadhiyaa muddo waxaa ku jira hadda hadda dhowaa soo galay suuqaanaan kusoo biiray ma badno saddex biloodaa joogaa bishaan hadda cirka ku taalla afar bilood ii ah waxaa uga maareeyaa ilmo waxaan leeyahay sideed canug ah guri kiradiisa wax kasto iskoolkooda wallaahi ilaahay qa- qafuur raxiin asaa ah waa iska maareeyaa waxa waaye in gabaraa ii joogto gabdhaa ii joogo subaxdii markaan soo kallaha ayagaan kaagacinaa intaan salaada dukanaa dabkay shidaan badarkay karinaan anoona kusoo hubsan inay wax shidaan iyo dab saaraan kama soo tago qofaa hilib ii jijibi kudhihi oo kugula beec beec kula beec dhigani beecaas markay qofka kula dhigato haddana waa kaaga bixi qof kale u tegi qoftiyaa beec yar soo dhihi caqabadahaasaa kala kulana habriiray ayaantaana waaba socotaabo haa markasta hilibka waa baaraa wax wax gadanaa mala suuq xumaa iska jirto hilibka waa baaraa isteeshkaa lagu geynaa waa lagu xeraa ee, haddana waa lagu soo damiinaa waa lagu soo daynaa wallaahi aan dhibaato badanaa suuqaan ku qabnaa dhibay dhib le moogi dhaaf kuma qabna anaka dhib moogi dhaaf kuma qabno macaanigiisaa barna wax kaloo qabana ma naqaano moogiye hilibkan wallaahi xeroogiisa iyo dhibaatadiisaaba nagu badataybo daqle wax laga helo malaa lafiisaaba lacag jarmabo waxaa ugu xidhanaynaa amaa uun deen ku korashiin fadhiyay ku dhaantaa moogi wax daqli oo laga helo male waxaan ku jiraa dhowr iyo labaatan sano si fiican waxaan noloshayda waxaan dhalay wixii ila dhashay wixii i dhalay intaba meeshaan ka maareeya